soomaaliyeed see wax looga qaban karaa laba xaaladood baa wax lagaga qaban karaa mar waa in lala dagaalamo fikirka guracan ee nimankan dagaalka waddanka ku hayo ay ka shaqaynayaan mujtamaca dhacdiisa iyadoo maanta taageerada shacabka inta badan la heli karayo qodobka labaadna wuxuu noqon karaa in la sameeyo howlgal midaysan oo amisom ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedyadu hal mar la wada qaado taasoo fududayn karaysa in la wiiqo kabacdina soomaalidu ay ku fillaan karto inay hawshaas wax ka qabato oo ay sii dabagasho taa daraaddeed labadaa fikir ee fikirka iyo howlgal midaysan haddaan la helin maalin walba waan ka doodaynaa halkeedaana jooga